Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Maamul Goboleedka Galmudug Mudane Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayil ayaa magaalada Dhuusamareebka daahfuray shirka madasha isku xirka wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug. Shirkan oo muhiim u ah isku dubaridka iyo hagaajinta wada shaqaynta wasaaradaha waxaa ka qayb galay wasiiro, agaasimayaal iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug. Agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamuud Nuur Xaaji ayaa ka warramaya ujeedka shirkan loo qabtay.
ee dowladda galmudug ay nagala soo qayb galaan brograamkan ku saabsan isku xirka wasaaradaha dowladda galmudug brograamkan sidaa la wada socono sanadkiiba maaragtay insha allah iskugu nimaad laba jeer saddex jeer waxaan rabnaa marka maanta inaan inaan ka doodno sidii wasaaradaha dowladda galmudug iskugu xiraa lahaayeen wada shaqayntooda hiigsiga iyo himilooyinka maaragtay dowladda galmudug maaragtay inaan anagoo midaysan aan si wadajir u gaarno caqabadahana aan si wadajira uga tagno sidoo kale in dowladaha hoose aan la yeelano xiriir wanaagsan dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa isna hadal kooban goobta ka jeediyey isaga oo shirka si rasmi u furay waxaan u jeedaa waxa weeye runtii oon madaxdan galmudug aan ku ammaanayaa wasaaradaha kala duwan oo mar kastaba brograamyo kala duwan bay wadaan sidaas oo hadda maanta halkaan hoolkaan u buuxaan looga wada qayb galaa waxaa la iswaadaarsadaa wixii muxuu ahaa macluumaada ee wasaaraddaas ay soo bandhigayso oy wasaaradda kale uga duwan tahay taasna waa midda annaga isku xirnaanteenna iyo hufnaanteenna iyo horumarkeenna saldhiga u ah aad baad u mahadsantihiin waxaan u malanaya mawduuca laga hadlayo waa isku xirka dowladda dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradaheeda mawduucu maanta waa intaas shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loo hagaajin lahaa islamarkaana la isugu dubaridi lahaa hagaajinta wada shaqaynta ka dhexaysa wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug